waa hagaag akhyaarta hawada nagala soconaysay bartaad nagala soconaysaan waa shabakada wararka ee cagaag dot com maantii magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo ay soo qaban qaabsay jaamacadda nugal university munaasabadaas oo ka dhacday hotel xamdi oo ku yaala laascaanood waxaana kasoo qeyb galay dhammaan balaamaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi sool gaar ahaan waalidiinta ardayda culmaudiinka ganacsatada haweenka dhalinyarada iyo dhammaanba ardayda jecel waxbarashada waxaana halkaasi xabradaasi maanta ay ku saabsanayd qalinjabin loo sameeyey ducfadii u horeysay ay ka qalinjabisay jaamacadda nugal university ee laascaanood haddaba guddoomiyaha jaamacaddaasi professor cabdisaaq maxamed aadan lafwale ayaan goornawey telefoonka laascaanood kula xidhiiray waxaa weydiiyey professor lafwale siday u dhacday xafladii maanta ee ka dhacday hotel xamdi laascaanood
bismillahi raxmaaniraxiim shabakada cegaar waa salaamaya waadna mahadsantihiin xafladaasi sidaa u dhacday waxay ahayd xaflad loo qabtay ardadii ugu horeysay ama dafcaddii koowaad ee ka qalinjibisay jaamacadda nugal university ee laascaanood gobolka sool qaabkaas ayay u dhacday lafole guddoomiyihii jaamacadda ayaa tahay imise arday ayaad maanta u sameysay qalinjabin mas maxayse ahaayeen semesterka ama maadooyinka ay ka qalinjabiyeen jaamacaddan laascaanood university ee maanta qabateen
tirada ardada ka qalinjabisay waa labiyo labaatan arday sideed iyo toban waa rag afarna hablo ayay ahaayeen facultyga ay ka qalinjibiyeen ama maadooyinka ay barteenna waxay ahaayeen business administration maamulka iyo maareynta waxa loo yaqaano
marka ayaa kasoo qeyb galay xafladii qalinjibinta ee saaka ka dhacday hotel xamdi laascaanood
run ahaantii waxaan dhihi karnaa magaalada laascaanood dadkii deganaa hadday ahaayeen arday hadday ahaayeen waalidiin hadday ahaayeen macalimiintii hadday ahaayeen aqoon-yahano hadday ahaayeen culimaauddiin hadday ahaayeen dhalinyaro hadday ahaayeen haween hadday ahaayeen hay-adaha localka ah iyo kuwa internationalka ah waxaan dhihi karayaa intaasba waa loo dhamaa
professor lafole waxaan filayaa ma markii u horeysay ee arday ay ka qalanjibiso dufcaddii ugu horeysay ee jaamacadda nugal university laascaanoodba hadda ka horey dhac ha ha sidaas weeye waa markii ugu horeysay taariikhda oo jaamacadda nugal ay ka qalanjibiso arday waana dafcaddii koowaad ee ugu horeysay sidaasna ayaan dhihi karaa ayaa lagula sii badan yahay iyadoo aada garan kartaan inay dhici jirtay in waktigii dawladii soomaaliyeed ama soomaali weyn waktigeedii jaamacaadka loo aadi jiray hal meel oo xamar ah maantana ay goboladu badanaaba ay leeyihiin jaamacado anoodna aan dhihi karayo waa meel marka la barbar dhigo horumarka ka jira gobolada kale aan isleeyahay waa meelaha la xagrabay xagga horumarka oo dadkoodu wax badan ayna ka qabanin marka waa dafcaddii koowaad weeye sidaas baana dhihi karayaa maaragtay waafajin ilaahay iyo kadibna dadaal ay dadka deegaanku la yimaadeen inay taasi ku suura gashay dad badan ayaa kaa dhegeysanaya barta internetka ee cigaag online bal waxaad dib inoo xusuusisaa xilligii jaamacaddan la furay sida rasmi a u furteen iyo ardayda dhigata iminka jaamacaddan ama qeybaheeda kala duwan adoo soo koobaya
xilligii la furay jaamacaddan waxay ahayd dhammaadkii laba kun iyo afar waxaana dhagax dhigay madaxweynihii markaas puntland ka telinayay oo ahaa maxamed cabdi xashid facultiyada ay ka kooban tahay waa saddex faculty baa ugu waaweyn waa facultiga maanta laga qalinjebiyey ee ah maamulka iyo maareynta waa facultiga computer scienceska waa facultiga macalimiinta ama teacher training tirada ardadaas ee dhigataa waxaan dhihi karayaa isku celcelis baan kala qaad qaado qeybta macalinimada waxaa dhigata boqol iyo afartan iyo kow arday qeybta digriga maanta qaadatay oo business administrationka ah marka laga raa laga reebo laba iyo labaatankii maanta ka qalin jebiyey iyadana arday gaaraysa ayaa ardaydaa kusoo xigta sidoo kale arday konton gaaraysa oo sanadka koowaada oo isla qeybtaasa qeybta computer science-ka iyaduna laba dafcadood oo dafcadna ay tahay tii saddexaad tii labaad iyo qolada freshka ah oo dafcadda koowaada waxaa kaloo ay jaamacaddu bixisaa tababaro ay siiso dadka qaadanaya koorsooyinka muddada yar marka isku celcelis waxaan dhihi karayaa koors baa jira sideetan arday ay qaadato oo toddoba bilood loogu talagalay oo iyadana mar dhow loo sameyn doono xaflad hadduu alla idmo oo dhamaad ku jira marka sideetan meel ah boqol iyo afartan iyo kow meel ah qolyaha digriga oo isku celcelis boqol iyo waxoogaaya tiradaa marka lasoo ururiyo waa tiro udhaxaysa saddex boqol iyo sideetan ilaa afar boqol runtii waxaad ii sheegtay inay qeybaha jimcaad ay dhigtaan arday badan iyo weliba qaar macalimiin iyagu ay dhigtaanba professore waxaa lagu jiraa wakti adag soomaaliyana ogtahay burburka ka taagan ayaa idinka caawiya dhinaca dhaqaalaha hadday ahaan lahayd dhinaca buugaagta dhinaca jaamacadda qeybaheeda kala duwan cid ama hay-ada ama maamulada somaliland iyo puntland ee idinku hareereysan ama dowladda federaalka soomaaliya ama hay-adaha un-ka ama weli kuwan waxbarashada taageera maxaliga gacan cidna ma ka heshay ilaa iyo intaa jamcadda horneyd
horta uun caasimada iyo gacanta ugu weyn oo wax walba ay ku socdaan waa midda alle kadib bulshada ay jaamacaddani ka dhisan tahay ayaa gacanta ugu weyn le jaamacaddu waxay leedahay maamul sare oo guddiga sare ee boardka ama board of trusty waxay isugu jiraan dad ganacsataha iyo dad aqoon-yahanaa waxay sameeyaan contribution jaamacaddu marba markii ay dhaqaalo u baahato inay jeebkooda gacanta geliyaan isla markaana ay jaamacadda kabaan guddigaa sare ee boorka ah waxay leeyihiin executive committee ama guddi fulineed iyaguna waxay leeyihiin mar walba inay qaab socodka jaamacadda iyo baahideeda ay ku sameeyaan daraasad kadibna ay boorka sare usoo gudbiyaan maamulkii jaamacadda ayaa ku xiga saddexdaa qolo oo kala hooseeya marka laisu geeyo waxaan dhihi karayaa iyaga ayaa gacanta ugu weyn ee dhaqaalaha bixiya gacanta labaad ee dhaqaaluhu waa ardada fiiga laga qaado oo aan dhihi karayo fii qaaliya maaha laakiin de qofkii waxaa lagu qasban yahay sida wixii loo wadi lahaa in dhaqaalo loo helo sidoo kale tababarka hadda macalimiinta oo kaleeta ah oo gaaraya boqol iyo afartan iyo kowda hay-ad caalamiga ama hay-adaha caalamiga ah sida e c ga ayaa gebi ahaanba maaragtay dhaqaalaha bixiya waana laba sano oo diblooma oo tababar macalimiinta siyada hoose dhexe sare igta lagu tayeenayo sidoo kale waxaan laga madnayn ama jaaliyada dibadda ha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaayey hadba ciddii markaas maamulka gobolka gacanta ku haysa iyadana waxaan dhihi karayaa lagama fatano oo waxbaa laga helaa balsore hadalkaaga waxaa ka dhamaya inaadan hay-adahan dawliga ama kuwa madaxa banaan maamuladaba markaad laga reebo dhinacan gobolka inaadan ka helin wax taageera dhinaca waxbarashada ama sibnaaraha dibadda ah hay-adahan iyo unicef unesco kuwa waxbarashada taageera iyo weliba dawladaha maamulada idinku hareereysanba adoo soo koobiya dabcan taas miyaa u agtaas maha
run ahaantii shay ugu waweyn oo marka horeba maaragtay aan wax ku wadno shay halaydin caawiyo iyo cid kale waxay siiso iyo hanqaltaag maba ahaba
dhinaca kale professor su-aasha haddaynu ka gudubno su-aal kale oo aan kuudinay waxay tahay dowlad dhinaca puntland iyo somaliland ba waxaa ka jira jaamacado runtii goboladaasi ka hirgalay somaliland iyo puntland ba dhinaca boorama ha haato hargeysa ha haato garowe ha haato boosaaso ha haato weliba gaar ahaan jaamacadda bariga africa ee boosaaso xiriir mala leedihiin jaamacadahan kale ee ka dhisan gobolada kale ee dalka soomaaliya
xiriir waxaa jira guud oo dhammaan ka dhexeeya jaamacadaha ka dhisan soomaaliya hadday ku taalo kismaayo oo geeskaa u xigtaa jaamacadda ku taalo la dhaho muxuu ahaaye kismaayo university ama University of Kismaayo hadday tahay dhinaca kale oo ah doorame waxaa ku yaala jaamacaddii camuud ee muxuu ahayey aan dhihi karayo iyada iyo jaamacadda muqdishoba burburkii kadib waa jaamacadihii ugu horreeyey ee aas aasmay ama ka aas aasmay dalka hadday tahay boosaaso iyo hadday tahay kismaayo iyo hadday tahay muqdisho iyo hadday tahay doorame hadday tahay hargeysa hadday tahay burco inta udhexaysa jaamacaduhu waxay leeyihiin xidhiid caalami ah oo iskaashi ah networking ayay leeyihiin dhamaan ka dhexeeya jaamacadaha xafiis bay ku leeyihiin nairobi markii bere la joogaba dad muxuu ahaaye tababar in ay soo qaataan loogu talagalay ayaa jaamacadaha oo dhan laga marti qaadaa tusaale ahaan tababaradii u dambeeyey oo dhaceeyey sanadkii dhamaaday september saddexda muxuu ahaaye zone ama si mxuu ahaaye muxuu ahaaye dhaqaalaha iyo agga muxuu ahaaye maskaxdaba laakiin waxaad garan karaysaa wax waliba marka muddo ay socdaan dadka qaar baa daala dadka qaar baa ka hara qoloba siday ku kuliyaha dibadda cudurdaar baan siinayaa sabankii baa dheeraaday wax in la weydiiyaa dheeraaday baahidii baa farabadatay dhaqaalihii dibaddaa yaraaday duruufo caama ayaa jira sidaa daraaddeed waxaad moodaa sidii markii hore wax lagu bilaabay in iminka xaalku wax badan oo sidii berigii hore wax looga helin jiray aan wax looga helin annaga qudhooda waanu u tugnaa umana xiil qabno oo waxaanu isleenahay hawsha ayaa ku fara badan sidaa daraaddeed waxaan dhigi karnaa maaragtay gude iyo dibadda jaamacaddu way ka heshaa muxuu ahaye wixii taageera ah ugu dambeyntii professor cabdisaaq lafo cabdisaaq maxamed aadan maxaad usoo jeedinaysaa dadka ku dhegeysanaya ee kala socda barta internetka ee cagaag dot com maantana runtii aada ugu faraxsan jaamacaddan ducfadii koowaad ee ka qalinjabisay xafladda weyna loogu sameeyey hotel xamdiya laascanood dadka jecel waxbarashada aqoon-yahanada adigoo arrintaasi faahfaahinaya maxaad ugu baaqaysaa professore
kelmadda runtii aan usoo jeedin lahaa anuguna aan maaragtay ida kamid ahay oo caamka ahi horta marka hore waxaa dhacday wax taariikhiyaa dhacay wax taariikhi oo dhacay waxa weeyaan iyada oo burburkii ka hor soomaaliya ay hal jaamacad lahayd oo somali national university keliya lalahaa iyadoo aan xusuusto waktigii anigu jaamacadaha soomaaliya ama jaamacadaas soomaaliya aan ardayga ka ahaa ardayda ka soo kacda gobolada waqooyi waxay ku odhan jireen ardayda koonfur joogta annagu waxaanu u joognaa halkan scholarship sidiina deegaan ma nihin marka xagga sheekada iyo maa kartaba war annagu waxaanu u joognaa scholarship hana saaqeynina waktiga hanaga qaadinina dhihi jireen qolyaheynan tahay taas waxaan oga jeedaa maanta haddii ay nasiib wanaag noqotay in gobol waliba tayada tacliimeed si kastaba ha ahaato laakiin haddii maanta gobol waliba uu loo badan yahay in ay jaamacada leeyihiin islamarkaasna laga qalin jabinayo islamarkaasna laascaanood ay maanta nasiib u yeelatay ardaygii secondariga kaga baxay ama ardaygii hadda kahor ay ka kala gooday waxbarashadu ama arday waaweyn oo ardada maanta qalin jabinaysay waxaa kamid ahaa gabdho hooyooyina oo mas-uuliyiina oo shaqeeya waliba waxaa bishaara ah oo aan rabaa inaan xubso labiiyo labaatanka arday ee qalinjabiyey maanta labiiyo labaatan kuba fursado shaqo ayay haystaan fursadaha shaqadana waxay ku heleen magacaas jaamacadda iyo waxbarashadii ay barteen jaamacadda intii ay arday ka ahaa sidaas daraaddeed aniga waxaan dhihi karaa ama kelmadan soo jeedinaya waxaa weeye war waxba inoo bilaaban waxba inoo bilaaban waxaa inoo bilaaban qof waliba wixii tamartiisa ah ha ka qabto wixii kaga aadan ha ka qabto waxay yidhaahdaan maaragtay halku dhig baa jira muxuu ahayey ay yidhaahdaan if you grow we all grow haddii adigu aada korto deriskaagu hadduu koro adna waad la koraysaa marka anu waxaan dhihi lahaa qof waliba horumarka inta wanaagsan aynu usoo jeesano waxaan kaloo dhihi lahaa waa la noolaan karaa maaragtay qofku inuu qaab uu nolosha oo dhan kusoo koobo siyaasad oo dhammaanteen aynu siyaasiyiin noqono oo qofka siyaasadda aan ka shaqaynaynin loo arko qof aan waxba qabanaynin anagu waxaan dhihi kari lahaa war noloshu way qaybo badan tahay nolosha qeybbaa siyaasada qeybbaa ijtimaaciya qeybbaa dhaqaalo ah qeybbaa waxbarasho ah qeybbaa horumar ah qofku haddii aynu idhaahno dhammaanteen aynu siyaasiyiin noqono oo halka aynu isugu tagno de waxaan dhihi lahaa ciddii siyaasada loo dejin lahaa way ka baxaysaa saaxada sidaa daraaddeed hadalkayga waxaan kusoo koobi lahaa noloshu way qaybo badan tahay qaybaha marka intaynu isu qaybino bal qof waliba midda uu ka agoon yahay oo uu ka jiba keeni karo bal midda ha ku mashquulo isla markaana waxaan dhihi lahaa balbal horumarka iyo muxuu ahaaye soomaaliya si uun bay noqon ha sida maanta caalamigahay waa dagaalka qalinka weyi dagaalka waxbarashada weyi article la qoray baa lagugu dilaya adigoo qaarad kala jooga ayaa wadankaaga iyo shaksiyadaada iyo sumcadaada waxaa loo ekaysiin karaa in aad tahay waxaan jirin hal maqaal oo qof wariyahani qof aqoonyahani hal article oo uu kaa qoray ayaa ama lagugu micno dili ama lagugu micno dili karaa ama micno lagugu samayn karaa marka anigu waxaan dhihi karaa dagaalka maanta furani waa dagaal qalin iyo waxbarasho iyo maxaa taqaanaa weeyaan
aada baad umahadsan tahay cabdirasaaq professor cabdirasaaq maxamed aadan lafoole guddoomiyaha jaamacadda nugaal university oo gorawet u waramayey shabakada wararka ee ceegeg online isagoo ku sugan magaalada laascanood guddoomiye aada iyo aad baan kaa mahad celinaa waraysigana khaaska aay bahda ceegeg online
sidoo kalena waan idinka mahad celinaya waana idin salaamaya asalaamu calaykum